waxaan kaloo u mahadnaqayaa ilaacadda daljir iyo wariyayaasheeda iyo shaqaalaheeda dhammaan gebi ahaanba meelay joogaanba gaar ahaan qeybteeda buuhoodle oo runtii aan odhan karno qeybo waaweyn bay bulshada u haysaa mar kastaaba waxay u qabataa adeegyo aada u kala duwan waan u mahad celinayaa ilaacadda daljir iyo agaasimaheeda iyo dhammaan shaqaalaheeda oo dhan intaa markaan ka gudbo booqashadeedu maanta waxaa weeye booqasho roob dooneed waa sida la ogyahay waxaa jirta abaar saamaysay geyga soomaaliyeed hadday tahay bari galbeed iyo koonfurba marka abaartaasoo baahsan aanna odhan karno ummadda soomaaliyeed waaba ugu sahlannahay inagu sida aad u ogtihiin waxaa kusoo guuray deegaamadeenna dad aada u kala duwan waxaa kusoo guuray oo hareeraha oo dhan kaga soo guuray dad aada u fara badan guurimaadka laynagu soo guurayna waxaa weeye waa hoglihii yaryaraa ee ina helay raxmaadka eebe ina siiyey marka hore waxaan ugu baaqayaa bulshada gobolka cayn dhammaanteedba meel kastoo ay joogto inay ilaaliso dadka masaakiinta ee haraadan ee wadankoodii kasoo barakacay ee haraadka iyo abaarta iyo baahidu ay wado nabadgelyadooda inay sugaan qof kastaaba xil ayaa ka saaran marka waxaan leeyahay horta marka hore nabadgelyada in la ilaaliyo oo nabadgelyadu waa asaasiga nolosha waa qodobka ugu horeeya weeye qof kastaaba inuu dhankiisa ka ilaaliyo nabadgelyada oo dadkaas siduu u tabantaabin lahaa uu qorshaheeda sameeyo oo qof kastaaba xil iska saara ayaan bulshada gobolka cayn ugu baaqayaa waxaan kale oo rabaa jaaniskayga inaan halkan kaga faa'iidaysto waad aragtaan xilliga aynu ku jiro qofku markuu ladan yahay iyo marka uu waxaa weeye uu nafta u yaabe ee waxaa weeye xaalado ay la soo gudboonaatayba inuu ilaahay u noqdo oo ilaahay xuso ayaa loo baahan yahay laakiin soomaalidu inta ay ladan tahay inta badan dee qof ilaahay garansiiyo uunbaa ilaahay xuso ama ku shukriya nimcada la siiyey marka waxaan leeyahay oo aan ugu baaqayaa in culimada gobolka cayn ay isa saamaxaan ummadda islaamkuna dhammaanteedba isa saamaxaan waxaan ilcaaminay sida aada la wada ogyahay oo aan maanta doonaya halkan inaan ka shaaciyo roobdoon ay isugu soo baxayaan ummadda dhammaantoodba inay isugu soo baxaan isugu wada yimaadaan culimada dhammaanteed ay wada yimaadaan qaybaheeda kala duduwan dhammaanteed cid kastaaba inay dhinac xil iskaga saarto roobdoontaasoo ku beegan sagaaliyo labaatanka bisha oo noqonaysa maalinta arbacada haddii ilaahay ka dhigo in la isugu yimaado garoonka weyne xabadda stadiyow la isugu soo baxo ilaahay lagu baryo inagoo ugu jeedna inaynu oo tusanna ilaahay mar walba waxba kama qarsoona laakiin inagoo ilaahayna baryana inuu raxmaadkiisa iyo roobka uu inagu manaysto oo ina siiyo iskuna saamaxano qaybtayda labaadna waa in qodobkayga labaadna waa intaas ayaan kaga baxayaa qodobka saddexaad waxaan rabaa ganacsatada iyo qurbo joogta iyo dhallinyarada iyo culimada iyo ardayda iyo macalimiinta iyo bulshada qeybaheeda kala duwan inay ka baxaan magaalada oo dhulka miyiga dhulkii miyiga ahaa waa lagu baktiyey xoolihii waa abaarsadeen xoolihii waa oomeen waxaweeye xilli adag ayaa lagu jiraa in loo kaco dadka maatada ah ee miyiga jooga oo haddii qof kastaaba uu xil iska saaro aan isleeyahay wuxuunbaa loo qaban karaa ilaahay baa wax qaban kara oo ummaddan wax u qaban kara laakiin sida la ysugu dhaandhaamo in loo kaco oo ummadda reer miyiga ah ee dayacan loo kaco oo dadku is ogaado oo waxa weeye derisku is ogaado waxaa jirta sida aad u ogtihiin buuhoodle guri kasta oo weynba waxaa ka hoos qodan baraag nin walba ama ninkii dhaqaale haystay baraagtii ayuu buuxsaday saddexda guriyee dhinacyada ka xigaana waa ooman yihiin oo foostadii bay laayihiin waxaan ugu baaqayaa bulshada inay is ogaato oo gacmaha isqabsato oo isgargaarsato oo qof walba wuxa uu hayo wax ka bixiyo ka labada boqol ee foosto ay fursadiisu siistay inuu guriga gudihiisa ku shubto laba boqol oo foosto ilaahay lacagtaa uu soo geliyey aan maanta welwelkaa waa la wada qabaaye laakiin isle maatadaadi iyo caruurtaadii biyay haystaan iyo ninka foostada aan shuban karina intuu halka foosto shubtay ay wax ugu sii jiraan iyo ka aan foostadiiba wax ugu jirin mid kastaba ilaahay ayaa ku toosan marka waxaan ummadda ugu baaqayaa inay isgarab galaan oo is ogaadaan oo qof walba qofka kale uu ogaado oo derisku is ogaado oo waxaa weeye gacmaha la isqabsado oo waxa weeye baraagaha iyo ceelasha dadka ceelasha gacanta gacmaha ku haya iyo dadka baraagaha gacmaha ku haya iyo qof kastaaba waxa uu hayo wax ka bixiyo oo masaakiinta loo sadaqadaysto oo dadka weliba aan deegaanka u dhalan waxaa inagu soo guuray dad fara badan waxaa jooga ummado fara badan baabuuhoodla ku nool ummadahaas inagu soo guuray ee inala joogay ee qaar inta badan ay inala joogeen waxaan leeyahay war dadka ha la caawiyo oo dadka aan deegaanka u dhalan ee inala jooga ee martida inagu ah war aan iyagana si gaara usii eegno waxaan mar labaad iyo mar saddexaad aan ku celinayaa dadka cuqaasha isimada cuqaasha ganacsatada ururada haweenka dhallinyarada macalimiinta qof kastowba waxaa weeye inaad qofka kale eegto ayaa loo baahan yahay